في غناه يزيد وداد صحبتنا بصحبته
masaajidda waa goobaha ugu qayrka badan ee lagu qaato cilmiga naafica ah markaad ku dhex socdaasho wilaayaadka islaamiga ah waxaad ogaanaysaa in masaajidda ay dad badan cilmiga ka bartaan iyaga oo ka faa'iidaystay culimmada duruusta akhrinaysa dhowaan waxaan booqday deegaanka kunyubarow oo ka mid ah shabeelaha hoose ahna deegaan hoostaga degmada baraawe si aan u ogaado masaajidda iyo xalqaadka ka socda masaajidda kale ah quba faaruuq iyo abuubakar waxaa si dardar leh ugu socdaa duruus ay ku xiran yihiin dad cilmidoon ah oo dhallinyar u badan ugu horeyn waxaan tegey masjidka weyn ee quba waxaana la kowsaday sheekh faarax cali xuseen oo darsi akhrinaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله ما بعد باب في فضل جرير بن عبد الله البجلي صحابيgaas
qaar ka mid ah ardayda darsigani ayaa faahfaahin inaga siinaya kitaabka loo akhriyo iyo muhiimaddiisa magacayga saalex maxamed cabdulaahi kitaabka halkan ka socda waxaa lahaa mukhtasar saxiixu muslim oo uu leeyahay alxaafid zakiyuddiin cabdulcadiim ibnu cabdulqawi almundiri addimishqi oo noo akhriyo fadiilatu sheykh faarix cali xafidahu llah waracah kitaabkaas hadda waxaawa noo socda isaga waxaaba ha daraaseynaa oo sheekh uu noo akhriyaa annagana aan ka tarsanna ardayda ka faa'iidaysta sheekha
kitaabka iminka aad dhaalacanaysiin imisaa bilood buu socdaa
kitaabka waxaa la bilaabay shawaag lasoo dhaafayay kitaab weyn waaye quraabat hadda wuxuu socdaa toddoba ilaa sideed bilood uu socdaa hadda waa gartay intii aad kitaabkani dhaalacanaysay maxaa ka faa'iiday run ahaantii wax badan aan ka faa'iiday kitaabka intaan daalacanayay aan sheekha waxaaba hoos fadhiyay aan wax ka baranayay waxaa ka ahaato cibaadaadka sida salaada iyo soomka iyo sakada iyo xajka ha ahaato qaabka mucaamalaadka jinaayaadka wax badanaan sheekha waxaawa aan ka faa'iiday kitaabkani run ahaantii wax mar hore aanan aqaanin aan hadda waxaawa bartay wax badanaan ka faa'iiday waxaan la koobi karin meeshaan lagu koobi karin aan meeshaan ku bartay
kitaabka aad dhaalacanaysay wax ma nooga akhrin kartaa waxyaalihii aad ka faa'iidaday ha run ahaanti kitaabka wax badanaan ka faa'iidnay hadee waxyaal ka mid ah aan ka taabto kitaabka waxyaalaha aan ka faaidnay waxaa kamid ah waxaa ka faa'idaystay waxaa ka mid ah xadiidkii uu warinaya abi hureyra radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal aleyhi wasalam idaa walaqa alkalbu fii inaayi axadikum falyuriqhu huma liyasilhu sabca maraat idaa walaqa alkalbu hadduu eeg waxaa waaye uu walaqo ama waxaa carabkiisu kula labo fii inaayi axadikum midkiin wiilkiisa oo wax carabkiisa uu geliyo eega falyuriqhu biyaha markaas ku jira weelka iska daadiyo uma liyaqsilhu kadib ha dhaqo sabca maraatin toddoba jeer ha dhaqo waxaawaay meesha waxaan ka bartay xukun ah xadiidkaasi oo sheekhna waxaawa noo daraaseeyey in eyga najaaso uu yahay waxaawaay hadduu weel afka uu geliyo ama carabkiisa uu geliyo in weelkaas biyaha ku jira la daadina aan la isticmaali karin kadibna weelkaas toddoba mar la dhaqaayo oo mid ka mid ahna waxaa waaye caro ay tahay loo caraynaayo haddaadaad mid toddobaad ama mid sidees riwaayad qaar ay kusoo arooreenba ay caddeeyeen midda toddobaad waxaaba caro laga dhigayo ama mid sideedaad baa caro laga dhigayo waxyaalahaasaan ka faa'iidnay wax ka badanba wax ka mid ah le waa xadiidkaasi intaas wax kasii badanaan ka faa'iidnay kitaabka oo fiqi a ahaado dhan kasta waxaa waaye ahaato wax badanaan ka faa'iidnay
sidoo kale waxaan booqanay masjidka abubakar oo laga akhrinayay axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam subax walba salaada fajarka kadib ayaa halkan laga akhriyaa kitaabka waa kuwan qaar ka mid ah xerta ku xiran oo alfurqaan ugu waramay darsigan walaal magacayga waa abuucaynaa almuhaajir waa gartay bal kitaabka aad daalacanayso magacii maxaa la yidhaahdaa kitaabkan walaal haddaan kuu sheega magaciisa waa mukhtasar saxiixu bukhaari waxaa lagu soo magacaaba almusamaa تجريد صريح الأحاديث الجامع الصحيح وهي إمام بخاري أي أسكاله مختصر ولا شو قابي بخاري وهي waa gartay kitaabkan yaa idin akhriya وحانو أخي شيخنا شيخ مختار أبو ح- أسامة adigu marka kitaabkan marka aad bilaaweysay iyo hadda iminka aan kula hadlayo mustawahaaga ka warbixi الحمد لله إلهي يا نعمت أسكناتي الله سبحانه وتعالى وعليه هاي لا إن شكرتم لأزيدنكم الحمد لله علمي وين يا كسب حي أولا الكتاب كان وحوك بلا ونيا باب الإخلاص يوك بلا ونيا باب كاس علم والبا مشيخ والبا كتاب ألف مو بلا وحوك بلا ويا إنما الأعمال بالنيات لأن إخلاص شيء والبا إن إخلاص ورتلوني يستا إنما الأعمال بالنيات وإخلاص كذا يشيخ والبا كبلا كتاب إخلاص ويوك بلا بتا هذا الحمد لله كتاب إخلاص يان كسب بلا بني haddana wuxuu marayaa baabul biyuuc ayuu marayaa alxamdulilah taas ayaa ilaahay nimcadiis ah kitaabkii kalbar ilaahay noo gaarsiiyey taasna ilaahay subxaana wa tacaala ayaan u shukrinayna mahadnaqana waxaa iskale allah subxaana wa tacaala ayaa noo manaystay inaan soo kacno salaad subaxa awoodani ma ahanin xiladeeni ma ahanin allah subxaana wa tacaala ayaana soo kiciyey allah ayaana keenay ayaa cilmihiina fahansiiyey alxamdu lilah ilaahay mustawi macaan ayaan maraynaa oo fiican ilaahay anoo ziyaadiyay insha allah أرى حلقاته فأذوب من وله ويهتف خاطري الله الله masjidka faaruuq waa masjidkii saddexaad ee aan booqday salaada fajarka kadib isna waxaa laga akhriyaa kitaabkaas oo uu akhriyo sheekh faarax cali xuseen qaar ka mid ah ardayga ku taxan kitaabkani waxay nooga warameen muddada uu socdo iyo sida ay u faa'iidaystaan
cabdiraxmaan cabdiqaadir ibraahim cabdiraxmaanow waxaad ka mid tahay ardaga daalacanayso kitaabka uu akhrinayo sheekh faarax een kitaabkan ee ladiin akhriyo magicii marka hore maxaa la yidhaahdaa almuntaqa fi axaadiid alaxkaam can khayri alanaam waa gartay imisaa bilood buu socdaa kitaabkani kitaabka laga soo bilaabo shacbaantii hore soddonkeediiu bilowday ilaa iyo bisha haddaan ku jirno jamaadul aluula tobankeeda waana uu sii socdaa weli hadda wuxuu marayaa kitaab albuyuuc uu ku jiro hadda waa gartay bal kolka aad kitaabkan bilaaweysay iyo hadda aan kula hadlayo mustawahaaga ka warbixi alxamdu lilah ilaahay wax badan buu iiga kordhiyey aad iyo aad baan uga faa'iiday een, faa'iido aan la soo koobi karin oo aad iyo aad u cajaa'ib badan u qurux badan ilaahay subxaana wa tacaala wuu nagu anfacay kitaabkan kitaabka oo ah kitaab fiqiya iyo axaadiis axkaam badan aan ka baranay wax badan baan ka faa'iidnay alxamdu lilah waxyaabahaan ka faa'iidnay haddaan wax ka xuso een, waxaa ka mid ah xadiidkii camar ibnu shucayb can abiihi can jaddihi can النبي صلى الله عليه وسلم قال من تضبب ولم يع ولم يعلم منه طب فهو طامن قفكي دا- اس دختريو اسكا دغا دختر وحو دخترون اهين ولم يعلم منه طب انا لو غرانين عافيمادك فهو طامن وحو غيستو ونافيو اما كن كو هلاكسما غعنتيسا كو قربخه ومغايا وانا طامن وانا لو هيستا booqashadii ugu dambaysay waxaan ku tagnay masjidka abubakar xilli duhur ah waxaa ka socda tafsiirka qur-aanka dadka ku xiran tafsiirkani oo ay suuqleydu ugu badan yihiin ayaa noo sheegay in ay aad uga faa'iidaystaan magaaga aadam macalin cuhmaan muuse almacruuf abu dujaana tafsiirka bishan jamaadul sheekh meelaa hadda kahor tafsiir dhammeey sheekh maxamed cali sheekh kaan ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay ay xifdiyo mar lamaad hadinsanay bilaabay bish jamaad thaani iyo et marka haddin suuratu baqara isku bilaabay xisibka koowaad maraay markii koowaad faata oo birabinaas isku bilaabay dhammeey hadda marlamaadka nag hanfayl dadka dhugsadaan maasha allah dadka ka tahanan dadkii deegaanka oo beledka degan iyo dadkii baadi ku kooyaayeen sheekha tafsiirka qaabkii usu kala digayaay waaqa dadka ildareersiyaay dhinac weliba taafadaay towxiidka ku sheekeeyaay jihaadka ku sheekeeyaay cibaadada kulli ku sheekeeyaay salaada inaga salaada walaayo buriyaay walaayo ka ansaay towxiidka walaayo buriyaay towxiidka walaayo ka ansaay dhinac kas taafadaay minaad minaad tafsiir oo maasha allah laka macaansadaayo laka raaxaysadaayo maasha allah ilaahay subxaana wa tacaala arabka ilaahay ay xifday xalaqaadka masaajidda wilaayada islaamiga shabeellada hoose iyo kunyobarow waxaa si dardar leh ugu soconaya duruus diini ah oo dadka masaajidda cilmiga ku barto waxay noo sheegeen in ay dareemayaan faham badan أحيا كتاب الله أوله به يلقى الإله إذا توفى يلقى الإله إذا توفاه